أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday in goordhow baahin doonto kelimad cusub oo uu jeedinayo amiirka mujaahidiinta bariga afrika waxaa sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedka ashaadoola dirirka ah ee jubbaland booliska dowladda siliibiyadda kenya ayaa sheegtay inay qabteen nin looga shakisan yahay qoys soomaali ah oo si xun loogu dilay magaalada nairobi faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar ka dhacay duleedka magaalada kismaayo maamulka islaamiga degmada wabxo ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiinah u soo gebagabeeyey ganacsatada degmadaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن intaasi aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan mu'asasada alkataa'ib ayaa ballan qaaday in goordhow baahin doonto kelimad cusub oo uu jeedinayo amiirka mujaahidiinta bariga afrika mu'asasada alkataa'ib waxay ballan qaaday in goordhow baahin doonto kelimad cusub oo uu jeedinayo amiirka mujaahidiinta bariga afrika allah ha dhowree sheekh axmed cumar abu cubayda kelimadda amiirka uu jeedinayo ayaa ciwaankeedu waxa uu yahay fa in tawallow faquuluu shhaduu bianna muslimuuna kelimadan ayaa soconaysa muddo afartan iyo shan daqiiqo ah waxa uuna amiirkeena allah inoo xifdiyey kaga hadlayaa arrimo muhiim ah oo waaqici ahaa insha allah dhegaystayaasha idaacadda islaamiga andalus waxaan u ballanqaadaynaa in kelimadda amiirka ay ku dhegaysan doonaan barnaamijka faafareebka wararka ee caawa haddii allah awoodda leh uu ka raali noqdo waxaa sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada soomaaliya iyo maamul goboleedka ashaadoola dirirka ah ee jubbaland cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinaya waxaa halkii ugu sarraysay gaaray khilaafka siyaasadeed ee ka dhex aloolsan madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud iyo madaxa maamul goboleedka ashahadala dirirka ah ee jubbaland murtad axmed madoobe laba wasiir oo ka tirsan xukuumadda riddada ah ee xamse cabdibare ayaa shalay ku dhawaaqay inay iska casileen xilkii ay hayeen waxayna labaduba ka mid yihiin xildhibaanadii ka yimid dhanka maamul goboleedka ashahadala dirirka ah ee jubbaland iscasilaada labadaasi wasiir waxaa dhinac socday shir gaar ah oo muqdisho ka dhacay kaasoo ay yeesheen xildhibaanada dawaaqiida ah ee jubbaland laga soo doortay kulankaasi waxaa la wariyey in la isku gacan qaaday maadaama ay qayb ka ahaayeen xubnoo xilil sare ka haya kooxda riddada shirkaasina uu ahaa mid ka dhan ah dowladda riddada axmed madoobe oo ah madaxa maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee jubbaland ayaa soo saaray qoraal kooban oo ku socda xildhibaanada deegaanadiisa laga soo doortay ee ka tirsan baarlamaanka daaquudka ee kooxda riddada kuwaasoo ugu yeeray inay kulan wadatashi ah kaga soo qayb galaan magaalada kismaayo warqad ka soo baxday xafiiska axmed madoobe ayaa lagu sheegay in shir ka dhici doono magaalada kismaayo looga hadli doono xaaladda siyaasadeed ee kooxda riddada soomaaliya iyo tan jubbaland murtad xildhibaan caananuug oo ka mid ah golaha baarlamaanka riddada ah ee kulanka wadatashiga uu ugu yeeray axmed madoobe ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan warqadda ka soo baxday xafiiska madaxa maamulkaasi madaxweynaha waana casuumay xaquuna uu leeyahay inuu casuumo xildhibaanada ka soo jeeda statetka dowlad goboleedka jubbaland waana soo dhoweynaynaa waana ajiibnay inaan tagno xaaladda ka jirtana aan la qaybsanno marka warqadda dowlad goboleedka jubbaland ee ka soo baxday xafiiska madaxweynaha runtii xildhibaanada jubbaland boqol kiiba boqol ayay soo dhoweynayaan casuumaadaasna si wanaagsan ayaan u ajiibnay waana ka qaybgelinay waxaa nogala yeeray waxaa waaye dabcan waa wadatashi dowlad goboleedyada waktigooda uu dhammaaday in doorashadooda inay qabsadaan oo madaxweynaha jeebkan uu kala soo baxayo buugga uu leeyahay anaga sanad idinku darayna waa sharci darre war sharci darre waddankaa horseedin annagu taasaan ka digaynaa arrimahan oo idil ayaa ku soo aadaya xilli xaaladda siyaasadeed ee ka dhex aloolsan kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka ashaadala dirirka ah ee jubbaland ay gaartay halkii ugu sarraysay wasiiradii shalay iscasilaada ku dhawaaqay ayaa sheegay in kooxda riddadu ay meesha ka saartay doorkii ay ku lahaayeen siyaasadda murtadiinta sidaas darteedna ay isku casileen booliska dowladda sidhiibiyadda kenya ayaa sheegay inay qabteen nin looga shakisan yahay qoys soomaali ah oo si xun loogu dilay magaalada nairobi warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo hay walaalkan xasan cabdiraxmaan abu xasaan nin looga shakiyey inuu yahay ninkii ka dambeeyey afduubkii iyo dilkii loo geystay hooyo iyo labadeeda gabdhood oo isbuuc ka hor ka dhacay magaalada nairobi ayaa la qabtay isagoo ku dhuumaalaysanayay xaafad ka tirsan magaalada nairobi ninkan oo sida la sheegay lagu magacaabo haashim dhaqane ayay booliska kenya ku eedeeyeen inuu yahay ninkii ka dambeeyey hooyada la afduubtay kadibna la dilay oo markii dambe meedkeeda iyo meedka gabar ay dhashay oo kow iyo labaatan jir ah iyo gabar eedda ay u tahay oo laba-iyo toban jir ah laga helay xaafadda kamukunji ehelka qoyska la dilay ayaa sheegay in rag baabuur wata ay ka afduubteen waris daa'uud iyo gabdhaheeda gurigooda hortiisa kadibna meydkooda oo la sawrad xumeeye lasoo dhigay xaafadda kamakunji booliska kenya ayaa sheegay in ninkan uu dalka kenya ku soo galay sharci darro isagoo ka yimid dhanka itoobiya sarkaal ka tirsan booliska kenya ayaa warbaahinta kenya u sheegay in ninkan intii uusan imaanin kenya uu ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidanka ashaadaldirirka ee liyu boolis kuwaasoo markii la kala diray ninkan uu soo aaday dalka kenya faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar ka dhacay duleedka magaalada kismaayo yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinaya waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar isugu jira dagaal toos ah iyo duqeyn shalay mujaahidiintu ay la beegsadeen saldhigga deegaanka buulaxaaji ee hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaasi lagu dilay hal askari oo murtad ah waxaana lagu dhaawacay siddeed askari oo isla murtadiinta ah waxayna mujaahidiintu weerarkaasi kusoo qanimaysteen hub iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri ay xaafadda looga baxsay ee magaalada baydhabo ay ka degan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta waxaana dhawaqa qaraxa si aad ah looga maqlay xaafadaha magaalada iyadoona ay jirto khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey qaraxaasi ciidamada mujaahidiintu waxay muddooyinkii dambe sii kordhiyeen howlgallada lagu dhiig bixinaya cadowga allah waxaana u dambeeyey madaafiic shalay mujaahidiintu ku garaaceen xerada xalane ee magaalada muqdisho duqeyntaasi oo sababtay bakhti iyo dhaawac soo gaaray gaalada caddaanka iyo kuwa madowga ah iyadoona cadowga allah duqeyntaasi uu ku waayey hanti kala duwan oo ay ku jiraan gaadiid dagaal maamulka islaamiga degmada wabaxo ee wilaayada galgaduud ayaa dowlad diini ah usoo gabagabeeyey ganacsatada degmadaas waxay ahayd dowlad diini ah oo maamulka islaamiga ah ee degmada wabaxo ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud usoo gabagabeeyey ganacsatada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmadaasi dowladda loo qabtay ganacsatada ayaa socotay muddo shan iyo toban maalmood ah waxayna ganacsatada u qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ahayd sida axkaamta bayca iyo duruus kale waxaana dowladani ka faa'iidaystay in ka badan soddon qof oo ganacsato ah waa kuwaan qaar ka mid ah ganacsatada degmada webxo oo ka warbixinaya dowladda ay qaadanayeen muddada shan iyo tobanka maalin ah halkan waxaa noogu soo gebgabooda dowra noo socotay muddo shan iyo toban maalmood ah aan ka baranaynay alduruus ulmuhiima taasoo aan kusoo jirnay muddo shan iyo toban maalmooda shan iyo tobankii maalmood way noo soo gabagowday maanta oo khamiisa waxyaalaha aan ka baraynin waxaa kamid ah maraatibta diinta islaamka arkaanta salaada waxyaalahaaso dhan aan ka barayninay masiirada nabiga sal allahu calayhi wasalam waxaan rabaa dowladda in noola soo celceliyo aad iyo aadan ugu faa'iidnay walaahi muhiimad gooniyay noola heday waxaa dowra noo qabtay walaalaha walaayada islaamiga galguduud gaar ahaan degmada wabxo dowladaas oo ah shan iyo toban biri ay noo socotay ilaahay fadligii dowladaan wax badan baa ka faa'iidnay annaga marka hore waan bukanayoo waxaa waaye aqoonta annada way yareed laakiin maanta ilaahay fadligii wax badanaa faa'iidnay waxaan naqaanay waxaan aqooninba waa faa'iidnay mar kale iyo mar labaad waxaan codsanaynaa in dowladan oo kale walaayada noosonoo soo celceliyaan oo maanta annagoo u baahan oo qofna waxaa weydiisan oo dowraan rabnaa iyo waxbarashada anada way liidata anagoo dhihin iyo haddana walaalihii walaayada ilaahay waafajiya oo noo keeneen haddana ilaahi subxana watacaala waxaan weydiisanaynaa middan iyo mid ka badan in waxaawaye walaalaha annaga ay noo keeni doonaan waana ka rajaynaynaa dowro ayaa nooga furantay insha allahu tacaala cabaar aan joognay ilaahay baa nagu guuleeyey waa noo soo xiratay hadda waxaan fadhinaa gebagabada ugu dambeysay dowladdaas waxyaaba badan ayay ku saabsaneed mugdi aan ku jirnay waa uga baxnay oo iftiinaan u baxnay dowra muhima ayay ahayd muhim dowra muhima ayay ahayd waxaa ka mid ahayd waxyaabaha lagu qaatay waxyaabaha diinta aasaaska u ah maraatibu diin oo kalean soo qaadanay waxaan ku barannay siirada aan qayb uga barannay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wax badanaan ka faa'iidnay dowra muhim oo loo baahnay ahayd mugdi aan uga soo baxnay iftiinaan u soo baxnay waxaan rajaynaa haddana insha allahu tacaala in waxbarashadiina saas inoogu sii socoto waxaan codsanaynaa in iyadoo kale iyo iyadoo ka muhiimsan hadda een koobaad lambar koobaadaan joognaha labaad iyo saddexaad iyo afraad inay noo sii socoto saasaan rajaynaa insha allahu tacala mugdi uga baxno wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardargelisay dowlaadka ay u qabanayso qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona horumar dhan walba ah laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh